wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tegay shirka jaamacadda carabta ee qaahire ka dhacahayey intuusan teginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay berbera aan lagala tashan dowladda dhexe soomaaliya hadday tahay soomaaliya ra-iisul wasaaraheenna oo wafdi rasmiga ku jooga imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay waddada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka jaamacadda carabta ee aan ka mid nahay xurmada badanna ku leenahay iyaguna nagu leh sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii jaamacadda carabta ayna codsatay in lagu daro ajintayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha deriska qaarkood ayna kusoo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya jaamacadda carabtu marka koowaad dowla dalabkii soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay markii labaadna ajentihii bay ku dartay sidii soomaaliya ay usoo codsatay marka saddexaadna bayaankii guud ee ka soo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajentahan bayaan dheer oo odranaya midnimada soomaaliya waa muqadas faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka soomaaliya aanan maaragtay loo gacan togaaleynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay bayaan qeexan oo cad oo soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabtu soo saartay inuu dhaqan galana waa rajaynayna insha allahu tacaala